dhegeystayaal haatan kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jira inoogu daadahinaya waa daanduro iyo sahar ciidle
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha ah ee hambaliyada iyo heesaha barnaamijkeena hambaliyada iyo heesaha ibraahimna warqado badan baa horteena yaalla maalinkan maanta ah bal idinoo soo qabta eh innagoo dadweynahayna dhegaysanayana horta u horumarinaynaa galad wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba waxaa tahniyadda soo diray hooyo xaliimo maxamed xasan iyo aabe muuse siyaad cusmaan iyo cabdille maxamuud siyaad muumin cumar siyaad iyo waxaa layidhi maxamed muuse siyaad gacma gaab buu ku magac dheer yahay iyo bishaar muuse siyaad iyo cabdilaahi muuse siyaad dahabo muuse siyaad iyo cadar muuse siyaad iyo carabo muuse siyaad timiro muuse siyaad iyo nuurto muuse siyaad xabiibo muuse siyaad iyo suuban muuse siyaad iyo cabdilaahi cumar siyaad cabdilaahi dheere iyo maxamed cumar yuusuf iyo dad kale oo tiro badan oo kala jooga muqdisho iyo weliba gobolka hiiraan baa layidhi tahniyad waxay u dirayaan cali muuse siyaad doctor cali iyo marwadiisa raaxo axmed maxamed wiil baa ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda xamar jajab wiilka waxaa loo bixiyey cabdinaasir cali muuse ducaduna waa xaggiina baa layidhi waana soo ducaynay allaha u aqbalo waa hagaag dhambalkana wuxuu naga soo gaaray aabe cadow aadan iyo maxamed aftin iyo ibraahim aadan iyo isaaq samow maxamed aadan iyo adeer cadow xaaji nuur iyo abti xulbaale nuur iyo sacdiye abshir iyo nuuriye macalin iyo maxamed abukar xaaji iyo dhaayo hulbaale iyo faadima maxamed aadan iyo hindiyo dhaqane xuseen maxamed isaaq dhammaan dadkaasi waxay jecel yihiin inay taanidu diraan sheekh cabdi aadan iyo muslimo nuur oo wiil ugu dhashay degmada wajeer wiilkaasina waxaa loo bixi yidhahdeen khaalid ducaduna waa dhankiina waxaa leenahay khaalid allah ka dhigi kiisoo barbaaraha oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin baynu leenahay ibraahimow bal dhinacii heesaha aynu marka horeba dadka usoo qabanno fanaanada deeqaa ciise iyo codkeedii dahabiga ahaa
haddaan intaas kaga gudubno heestii dadnimo iyo codkii daaqiisa zahra dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdikariin maxamuud axmed diiriye iyo muxsen cabdikariin maxamuud iyo muscab cabdikariin maxamuud iyo kenadiid cabdicasiis axmed iyo mumtaas kenadiid cabdicasiis waxayna taaniyad u dirayaan maxamuud axmed cabdi qumbe iyo khaliijo haybe muuse oo meerkooda uu ka dhacay magaalada garowe waxaana ay leeyihiin isku waar ah ubad qeyr qabanah eebaheyda kale siyo aamin ayaa leenahay warqadanina waxay naga soo gaadhay aabbo sheekh cusmaan macalin ibraahim iyo hooyo calase ibraahim xasan muumino sheekh cusmaan iyo waxa la yidhi shiindho cabdilaahi axmed iyo sheekh cusmaan iyo xuseen sheekh cusmaan iyo yasmiin sheekh cusmaan iyo nawaal faratool maxamuud cabdiraxmaan iyo nimca cabdiraxmaan iyo cabdirasaaq cumar iyo farxiyo kuusow iyo xasan qoryow iyo xaliimo wehliye iyo dhammaan dadkaasi oo kale jooga magaalooyinka beled xaawo garbahaare buurdhuubo baardheere iyo dalka dibaddiisa hambaliya bogaadin iyo ducaan la soo koobi karin waxay u dirayaan arooska iyo aroosadda saalim maxamuud cusmaan saalimow iyo ismahaan sheekh cusmaan ibraahim aqalgalkoodu waxa uu ka qabsoomay baa layidhi baardheere waxaan leenahay ilaahay idinka dhigo qoyskii ubad khayr qabo kala hela bashbash iyo barwaaqana la kala kulma aamin ayaan leenahay dhinaci heesaha ayaan ku noqonaynaa waa ku rabaa ma ku rabe hadal reer magaale ahaa waxaa heestaasi wadajir ugu luqeynaya zahruja iyo liibaan yare
waa tahay waxa la yidhi waa ku rabaa iyo kuma rabo waa hagaag reer magaalka waan meel loogu soo hagaaga u yeesha ibraahino muku rabi waxay ku dhamaana waay macnaheeda waa ku rabaa waayahay ibraahino warqadanina waxaa inooga timid luul sheekh aadan iyo saygeeda baa la yidhi bashiir yaasiin iyo cabdisalaan cali cabdiya xaaskiisa canab nuur guudle iyo deeqa yuusuf shire iyo bashiir axmed taajir iyo sahra cabdi axmed iyo canab cabdi axmed iyo cabdikaafi yuusuf hambalyo dhalasho waxay hawada usoo marinayaan baa layidhi leyle sheekhaadan iyo maxamed mahad sharaf wiil baa ugu dhashay magaalada minneabolis ee dalka maraykanka waxaa loo bixiyey mahad mahad maxamed mahadow soo kormaamo soo barbaar noqonkii dalkiisa iyo diintiisa anfaca dhammaal gacanteeda ku soo dhacay wuxuu naga soo gaaray cabdiqaadir socdaal cabdi siyaad iyo samsom socdaal cabdi siyaad iyo cabdirasaaq socdaal cabdi siyaad iyo hooyo asli maxamuud ciyow iyo aabe cali nuur shuute iyo colonel xasan cali nuur shuute iyo cabdulaahi xasan nuur shuute daahir xasan nuur shuute maxamed xasan nuur shuute iyo xaawo xasan nuur shuute sacadiyo xasan nuur shuute iyo raxmo xasan nuur shuute iyo naciimo xasan nuur shuute khadiijo xasan nuur shuute maryan xasan nuur shuute iyo safiya xasan nuur shuute iyo muno maxamuud cusmaan fartuun maxamed nuur buris iyo hooyo seynab warsame cabdi iyo hooyo mako warsame cabdi iyo ayeeyo bilam faarax xuseen iyo ugu dambaysta cabdisalaan abuukar maxamed toti dhammaan dadkaasi waxay hambalyo jecel yihiin inay gaarsiiyaan heestaana ayla dhegeystaan ruqiya xasan nuur shuute iyo aabe cabdinaasir socdaal cabdi oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyey jamaal cabdi waxay leeyihiin ducadu waa xaggeena allaha ka dhigay jamaal kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aabbo salaad xaaji ibraahim siciid iyo hooyo xaale xaaji faarax yuusuf iyo aabbo siciid maxamed ciise carruurtiisa hooyo shamis salaad maxamed iyo eedo fartuun cumar ismaaciil kabtan ciise xaaji faarax iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa baa la yidhi digteer waxaa la yidhi shira xaaji faarax xaaskiisa iyo caruurtiisa cumar xaaji faarax iyo axmed xaaji faarax iyo muuse xaaji faarax cali xaaji faarax iyo cabdinaasir xaaji faarax iyo jaamac xaaji faarax cabdiqani cumar ismaaciil iyo khadra xaaji faarax iyo karuura xaaji faarax iyo shams xaaji faarax iyo weliba khadiijo xaaji faarax iyo faadumo xaaji faarax dhammaantood ilmo xaaji faarax waxa ay hambalyo iyo bogaadin iyo ducaan la soo koobi karin ay hawada u soo marinayaan iyaga iyo weliba xaasaskooda odayaashooda iyo weliba carruurahoodu waxay u dirayaan tahniyadan maxamed salaad ibraahim iyo faadumo siciid maxamed arooskooda dalka imaaraadka carabta ka dhacay gaar ahaana magaalada dubai baa layidhi habeenkii sabtidu soo galaysay taariikhdan ay ahayd waa afar iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad labada kun iyo shan iyo tobanka ay guri galeen sidaa warqadani ku qoran ee taariikhda iiga muuqata waxaan leenahay isku barwaaqaysta ubad khayr qaban allah idin kala siiyo dhamaalkana waxaa si wadajir noogu soo qoray zahra aabe maxamed caraale iyo faa'ise maxamed caraale iyo foos maxamed caraale iyo nimco maxamed caraale farxiye maxamed caraale iyo farduuse maxamed caraale iyo felis maxamed caraale zamzam maxamed caraale barwaaqo maxamed caraale jaamac maxamed caraale axmed maxamed caraale anas maxamed caraale iyo qadro ismaaciil cabdulaahi kaafiyo maxamuud xuseen xabso cabdiraxmaan maxamed iyo ayuy xaliimo nuur cusmaan awowe cabdiraxmaan cusmaan iyo aabe cabdulaahi cabdiraxmaan cusmaan iyo eedo xamdi xuseen kuulow asmo cabdulaahi cabdiraxmaan iyo ramlo cabdulaahi cabdiraxmaan rayaan cabdiraxmaan zakariya maxamed iyo cabdiraxiin dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin tahniyad kale iyo laaba inay u diraan fahad maxamed caraale iyo waxay yidhahdeen marwadiisa faadumo cabdulaahi cabdiraxmaan oo wiil ugu dhashay sagaal iyo tobankii bisha novembar degmada dharkinley ee gobolka banaadir wiilkaasi waxaa loo bixiyey salmaan fahad maxamed waxaan leenahay salmaan allah ka dhigi kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca dhinacii heesaha aan ku noqona zahro codkii xasan aadan samatar ku soo dhowaa
igu helyo boraaniga ridyo baasa jacaylku soobay baylaigu helyo boraaniga ridyo baasa jacaylku soobay boqolyobay berigii borid sidaan ku bartan beladan laha boqolyobay berigii borid sidaan ku bartan beladan laha hadana si ballaaratu bogsan weyday goobtii haddana si ballaaratu bogsan weyday berdii ku yeelisha baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemu ku balaade baxrusaakulaamooye baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemu u balaade baxrusaaflaamooye badaanaan ku dhacay sidanuga baxa badbaadaa alle waagagu badaanaan ku dhacay sidanuga baxa badbaadaa alle waagagu sugan bambasbay baalaan arkee baga markaadi jiri baahidaan ku qabu kaama baaqambiri bishii dhalatay been kuma hagin barbarkaad jirtaan weli bidhaansan bishii dhalatay been kuma hagin barbarkaad jirtaan weli bidhaansan hadana si ballaaratu bogsan weyday goobtii haddana si ballaarato bogso weydaye dardigii ku yiilisha baydabo intuu guniyo baarbaxay caleemu ku balaadhiyey waxrusaablaamoonie dardigii ku yiilisha baydabo intuu guniyo baarbaxay caleemu u balaadhiyey baxrisaaqlaamoodiyey fagaanaan ku dhacay sidan uga baxa badbaadaa aleewaad fagaanaan ku dhacay sidan uga baxa badbaadaa aleewaad ballan looma dhigo ruux laba buglaa beriibuu waqtigu faareer maraag ballan looma dhigo ruux laba buglaa beriibuu waqtigu baareer maraag
waa hagaagintaa haddii aynu ku soo dhaafno codka dabacsan ee fanaanka xasan aadan samatar tahniyad aroos baan ibraahim uu gacanta ku hayaa waxay naga soo gaadhay samsam cabdilaahi cumar iyo maxamed cabdilaahi cumar iyo riis cabdilaahi cumar iyo amran cabdilaahi cumar iyo sayid cali cabdilaahi cumar iyo hanad cabdilaahi cumar cabdiwahaab cabdilaahi cumar iyo axmed cusmaan gambuur iyo cabdirasaaq abaroone maxamed baa layidhi iyo cabdikariin badinbaday baa layidhi iyo deeqa maxamed cabdikariin dadkaasi oo kala jooga soomaaliya aasiya iyo yurub hambalyo bogaadin waxau dirayaan ibraahim maxamed cumar shaafic iyo weliba farxiya cabdilaahi cumar arooskooda wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho degmada shibis jimcihii lixdii bisha noofembar labada kun iyo shan iyo tobanka waxaanu leenahay isku waarow bad khayr qabana allaha idinkala siiyo waa hagaag waxaa noo baaqaya injineer borow iyo hooyo canab nuur iyo hooyo siraad xirsi diiriye iyo nasro cusmaan nasrukiin iyo maxamed caydiruus cabdi iyo axmed caydiruus cabdi iyo zaare caydiruus cabdi iyo fatxi caydiruus cabdi fortuun caydiruus cabdi afweyne cali weli iyo waxay yidhahdeen gacal maxamed bashiir iyo weriye faysal jabati dhammaan reer caydiruus cabdi iyo reer maxamed maxamuud waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna taaniyad kal iyo laaba gaarsiinayaan zaynab caydiruus cabdi iyo injineer cabdiqaadir maxamed maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay magaalada borama waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin allaha ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo aamin ayaa leenahay ibraahim oo dhinacii heesaha miyaad mar kale inoogu noqotid maadaama waraaqihii ay sii gabaabsi yihiin ifka noloshu waa adiga codka fanaanka cabdiqaadir jubba
hogada kanuura eegmada jaleecada madahayga naxariis adiga ku beene ubayahow bidaame hogada kanuura eegmada jaleecada madahayga naxariis adiga ku beene garaabilaaciyo qof aroorya da'yaay agagaarka beerkiyo wadnaha ila xilkiisa bikugu abuure qofka garaabilaaciyo qof aroorya da'yaay agagaarka beerkiyo wadnaha ila xilkiisa wadii ahaato iimaanka deqdaye shacabka ku ogolaataya ifka noloshu waa cadiin wadii ahaato iimaanka deqday nafta ku ogolaataya ifka noloshu waa cadiin maray waxaad tahay afar iyo tobnaadiyo soo baxaayo waa beri iftiimo aragtida la daawado ama qurux u dhalatay allihii kuuma ama kugu manayso garad ku jecelo ma ilaawahayga ku ilaashanaye u furan irmaantuyo sodawow ha iilalin iimaw waran haagin ma ilaawahayga ku ilaashanaye u furan irmaantuyo sodawow ha iilalin iimaw waran haagin wabii ahaato iimaanka deqday nafta ku ogolaatay noloshu waadin
codka fanaanka cabdiqaadir juba warqadan waxay naga soo gaadhay aabo maxamuud ducaale cali iyo hooyo sahra xaashi cadaani iyo hooyo safiya caydiid maxamed iyo yaasmiin cabdiraxmaan iyo hana jaamac ducaale jaamac yuusuf ducaale iyo axmed yuusuf ducaale iyo axmed muuse dagaal iyo waxaa la yidhi khaalid muuse iyo cabdishakuur muuse dagaal iyo asxaabta v o a oo dhan baa la yidhi dhammaantood dadkaasi waxay hambaliyo bogaadin u dirayaan cabdikariin cabdilaahi cabdi iyo ugbaad maxamuud ducaale meherkoodu wuxuu ka dhacay lixdii bishan hoteelka waxaa la yidhi sky ee magaalada hargeysa ducaduna waxaa laga sugayaa ibraahim daanduray iyo sahre ciidle baa layidhi ibraahimow ducadaasi xil baa layna soo saaray hambalyadana waa laynagu soo dira waxaa yidhi asxaabta v o a iyaguna way dirayaan inkastoo inaan maaragtay magacyadeenii ku jirin bal hadda reerkaasi arooska ah maxaad ugu waxaan ducay leenahay ah, guur qeyr qaba oo aad kala kulantaan bashbashi iyo barwaaqo inuu meerkaas idin horseeda ayaan ebil kaga baryaynaa waa hagaag anaguna aamiin allaha aqbalo baanu leenahay dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe sheekh cusmaan macalin ibraahim iyo hooyo calase ibraahim xasan iyo mune sheekh cusmaan iyo shindo cabdulaahi iyo waxay dhahdeen axmed sheekh cusmaan iyo xuseen sheekh cusmaan yasmiin sheekh cusmaan nawaal faratool iyo maxamuud cabdiraxmaan iyo nimco sheekh cabdiraxmaan iyo cabdirasaaq cumar farxiyo kuusow iyo xasan qoriyow iyo xaliimo wehliye dhammaan asxaabta waxa ay kala joogaan beled xaawo garbaharey buurdhuubo baardheere iyo dalalka dibadda qaar waxaanay jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan heestaana ay la dhegeystaan saalim maxamuud cusmaan saalimow iyo isbahaan sheekh cusmaan ibraahim oo aqalgalkooda uu ka dhacay baardheere waxaana ay leeyihiin isku waara noqda kuwii eebba u kala siiyo ubad qeyr qaba aamin ayaan leenahay aamiin allaha aqbalo warqadihii intaasi ayay nagaga dhan yihiin gabagabadii barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayaynu soo gaadhnay dhegaystayaasha waxaynu ku dhaafaynaa barnaamijka dambe toddobaadka dambe haddii allah awoodda la ogolaaday intaynu ku kulmi doono codka dabacsan ee fanaanka cabdihani xaashi cabdilaahi iyo heestii deb iyo olol inta ka horeysana waa sahre ciidle iyo ibraahim daandurayo idinle sidaa iyo nabadgelyo
dabyo way ololashiday wuxuu daaraa matego dhubkiyo diirkiyo lafaha dhammaan xididadu duxaa dabyo way ololashiday wuxuu codkaasi baxsan ee fanaanka cabdi hani waxa uu gabagabow yahay barnaamijkii hambalyadii heesaha
waa iga dardaarane waan ku digayaa dabuubkayda qaado oo adoon doob caashaqaninka ka calamadadashe hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo darjee hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo darjee kumuudaanine jacaye doonan adoon doonane ka joog adoon doonan adoon doonan caashaqa adoon doonan waa iga dardaarane waan ku digayaa dabuubtayda qaado oo adoon dooxaasha qabinka ka calamadadasheed hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo darjee hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo darjee kumuu daarine jacaye